haatan kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiim maxmuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyskaiyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qofka waxaa laga doonayaa cabdi xakiin inuu daawado ilaa iyo saddex iyo toban filin ama movi oo kuwa cabsida ee argagaxa leh ee dadka ay adag tahay inay weliba qof qof u daawadaan waa shirkad lacag siinaysa amaba ku bixinaysa qofkii u soo daawada qaar ka mid a filimaanta naxdinta amaba argagaxa bal sababta ay sidaasi u samaynayaan iyo weliba lacagta ay qofka siinayaan inta ay leeg tahay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mid a waraysigii ku saabsanaa waayihii fanka ee allah u naxariistee maxamed mooge liibaan
gacankiisa iyo laxankiisa marka isla helo codkiisuna uu degan yahay waxa ay ka macaan yihiin heesa kor u qaadayo uu kaga macaan yahay waa sababta hadraawi u lahaa maxamed wuxuu leeyahay cod lixdan oo labdan markii uu qeexayay barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska washington bal dhegaystayaal inta aynaan u gudbin sheekada iyo weliba xubinta hal abuurka iyo heesaaga aynu sidii caadadayno ahayd ee barnaamijkeenna ku furanno codka fanaanada faadimo cabdilaahi kaahin mandeeq toohilaciyo sida johoraad noortu meel ilaa joogo jibin toohilaciyo sida johoraad noortu meel ilaa joogo baadiyo kalgacalkana nafta waanu jarilaa baadiyo kalgacalkana nafta waanu jarilaa sidee roob jirtaala ama jirta wadiyada ee joogta weligeed sokan jabadka iga galay sida roob jirtaala ama jirta wadiyada ee joogta weligeed sokan jabadka iga galay jisahayga eebba jannadiisa iga siine jisahayga eebba jannadiisa iga siine waxay tahay jawaabtaydu inan kabajaal beebta hadduu xaggu jabiye wacadkiiba
aynu intaasi kaga soo gudubna heestaasi ay codkeeda hallaasiga ay nagu soo gaadhsiinaysay fanaanada maandeeq islamarkaana aynu barnaamijkeenna caweyska washington hore ugu sii soconno dhegaystayaal soo saarista filimaanta ayaa ganacsi aada u xooggan oo shirkadaha soo saara iyo weliba waddamada aadka caanka ugu ah ay ka sameeyaan dhaqaale aada u badan waxaana sida aynu ku naqaano jira qaybo kala duwan oo ay filimaantu ka kooban yihiin marka loo eegayo hanaanka loo jilay iyo weliba qisada amaba dulcida ay xambaarsan yihiin sidoo kale marka laga yimaado dooha qofka ayaa geesta kale iyadoo la eegayo kala duwanaanshiyaha islamarkaana laga duulayo arrintaasi ay shirkadaha ka ganacsadaa ay baahiyaan filimaanta qaar iyagoo ku salaynaya xilliga markaasi lagu jiro sida xilliga jiilaalka amaba qaboobaha ee ay dadku guryaha ku jiraan maadaama uu bannaanka qaboob badani ka dhacayo amaba wakhtiga xagaaga ee ay dadku bannaanka u badan yihiin haddaba mid ka mida shirkadaha ka ganacsada filimaanta ayaa dhowaan soo bandhigtay fursad shaqo oo kumeel gaadha oo ka bannaan shirkadaasi taasoo la xidhiidha inay raadinayaan qof u soo daawada qaar ka mida filimaanta cabsida ah ee horarka loo yaqaano qofkaasoo sida ay sheegeen ay siin doonaan lacag iyo weliba abaalmarin lacagtaasi oo xaddiga ay leegtahay ay shaaciyeen shuruuda ay qofka ku xidhayaan amaba ay ka rabaan iyo weliba sababta ay sidaasi u samaynayaan waxaynu haya oo aan barnaamijkeenna kusoo dhoweyn doonaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal
shirkadda waxaa la yidhahdaa uh, finance bas ayaa la yidhahdaa oo abaalmarinta bixinaysa waan gartay marka codsiyaa la yidhaha lasoo gudbisto lacag baa la siinayaa maxay tahay shardiga laga rabo qofka qofka waxaa laga doonayaa eh, cabdi xakiin inuu daawado ilaa iyo saddex iyo toban filin ama movi oo kuwa cabsida ee argagaxa leh ee dadka ay adag tahay inay weliba qof qof u daawadaan oo dadka marka ay daawanayaan ay tahay badanaa eh, group ayay ku daawadaan waxyaabaha ka dhalan karo ama saamaynta uu dareenkooda ku yeelanayo darteed waana filimada ay soomaalida u taqaano hororka ee cabsi cabsida leh waan gartay de waa filmaanta aad sheegtayba cabsida leh ee de xaaladoodana waynu garanaynaa laakiin waxaa isweydiin la awalba dadku way daawan jireen tiifiyadaa soo dayn jiray waa la karaysan jiray meelo kalaa laga heli jiray maxay tahay ujeedada ay ay u doonayaan inay dariiqadan maraan oo sidan loogu daawado maxay ka rabaan waxaa la tijaabinayaa dadka dareenkooda siday u kala geesisan yihiin maaragtay inta ay daawanayaan waxa ay maaragtay ku dhalan kara marka sidaas daraaddeed ayaa loogu dan leeyahay iyo sidoo kale munaasabadda ama sanadkii kasta waddankan waxaa looga dabaaldegaa waxaa la yidhaahdo halloween ama dabaaldega halloween oo la qabto bisha octoobar marka halloweenkana waa maalin waxyaabaha cabsida leh iyo dadka maaragtay waxay ugu yeeraan reer aakhiraadka oo kale ay xusuustaan oo maaragtay la xirto waxyaabaha cabsida leh marka sidaa daraaddeed waxaa la yidhahdaa ciiddii cabsida marka maadaama cabsidii ay kusoo aadayso saddex iyo toban filin oo cabsi leh oo horor ah ayaa lagu tartamayaa qofkii daawadana isagoo aan wax nixitaana soo dhex gelin abaalmarin ayaa la siin doonaa waan gartay marka abaarmarinta la siinaya intee leegtay ma la sheegay waa la sheegay abaalmarinta een, markuu qofka saddex iyo tobankaas filin daawado waxaa la siinayaa kun iyo saddex boqol oo dollar een, halkii filinba waa boqol dollar laakiin waa inuu qofka dhammaystaa ilaa iyo saddexdaas saddex iyo tobankaas uu ka dhammeeyo kadibna la ogaado sida xaaladiisa ay tahay markaas ayaa la guddoonsiinayaa lacagta waxaad tilmaantay in loo in loo ogaanayo xaaladiisa see loo ogaanaya xaaladiisa qofka filinkiiba gurigu u qaadanaya oo iska soo daawanayaa een, mise si kale u ogaanayaan baa jirta een, meeshuu ku daawanayana waa meel la joogo waxbaana lagu xirxirayaa mashino electronic ah oo lagu ogaanayo qofka dareenkiisa iyo sida naftiisa ay marka taasaa marka waxay keenaysaa in lagu ogaado dareenkiisa een, sidaasna abaalmarinta lagu siin doonaa marka may hayaan qofkii mise waa wax tartan ku jira oo ay bulshadii u tartamayso u furan tahay mise cid gaaray u xuleen een, sida ay sheegtay eh, shirkadda eh, bixinaysa abaalmarinta een, cid kasta ayaa u furan oo soo tartami karta Eh, dabcan een, waxaa shirkadda finance bos ay sheegtay in tartanka ama codsiyada la qaban doono een, qof kasta oo ka weyn da'da sideed iyo toban sanana uu soo buuxin doono laakiin eh, codsiyada ay muddo xadidan ku egyihiin wixii muddadaas ka dambeeyana aan loo ogolayn dadka inay kasoo qayb galaan tusaale ahaan lix iyo labaatanka bishan sebtembar ayuu codsiga ku egyahay eh, sideedda bishana waxaa lagu dhawaaqi doonaa qofkii loo doortay inuu maaragtay ku guuleysto ama uu daawado filimada daawashadana waxa ay bilaaban doontaa eh, sideed iyo tobanka oktoobar isla maalinkaas ayayna tahay qofka inuu saddexda iyo tobanka filin ku dhammeeyo si uu ugu guuleysto waa si wanaagsan qofka markaa een, codsiga soo dhiibanaya ama soo dalbanaya si uu filimaantan u daawado lacagtaas ugu dhufto een, wax shardiyaa ma jiraan ay ku xidhayaan mise qof kasta wuu furan yahay En, qof kasta oo gudaha maraykanka degan oo sideed iyo toban sano iyo ka weyn ayuu u furan yahay marka shardiga waxa waaye maaragtay qofka inuusan deganaanin meel ka baxsan maraykanka sababtoo ah qofka qof loo jeedo oo meel la fariisiinayo oo xilliga uu filimaanta daawanayana lala joogo oo wax lagu xiraayo korkiisa waa qof noocaas ah marka ciyaar ciyaar ma aha waan daawaday intaad iska soo tiraadidna looma baahno waxaa la rabaa filinka inaad daawatid mid walba bilow ilaa iyo dhammaad weliba xitaa dad ku kontaroolayo oo isbedbedeli doono oo daawanayo qofka ilaalinaya ayaana jiri doono oo garsoorayaal ah cajiib cajiib bal loo wada joogay kolley filimaantaasi meelo kala duwan bay nagu soo mari doonaan cabdiqaadir aad iyo aad baad u mahadsantahay waa sheeko cajiiba adiga mudan cabdixakiin dhegeystayaashana mar kale waxaan leeyahay cawiis wanaagsan
markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey cabdikariin xikmaawi oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mida dugsiyada magaalada hargeysa oo isagu qoray buugu kaga hadlayay taariikhdii iyo weliba waayihii fanka ee fannaankii allah u naxariistay maxamed moogal liibaan waxaana dhegaystayaal idiin kala bixi doonaa halkii waraysigu toddobaadkii hore inoo taagnaa wahagaag in cabdikariin buugga waxaad ku qortay sugaan kala duwan waayo kala duwan baad ku qortay n markaynu ka nimaadno gabayada iyo weliba n siday sugaanta isku ahaayeen iyo heesahaasi furan n maxamed mooge liibaan dee waxaa aada loogu yaqaanay heesaha nin heesaaya oo si fiican u heesi yaqaana oo ay dadku aada u dhegeystaan buu ahaa tirada guuda heesaha uu leeyahay amabaad buugga adigu ku xustay intee laegta
cabdixakiina waa runtaa maxamed nuuga waa nin heesaaya waa nin eh, sida uu fanka ugu- muddada kooban ugu jiray eh, haddana uga saameyn badan waa nin dadku heesaha ay ka yaqaanaan iyo heesaha qaaday ay aada u kala fog yihiin maxamed mooge waa dadka heesaha aadka u tirada badan qaaday muddada yaruu fanka ku jiray Een, waxaan hubaa Mhm.
xiisiisa in badan oo kala dhuntay sababtoo ah idaacadu ma qaban jirin ee wixii socajirad iyo record bay ahaayeen Eh, sidaa awgeed wax badan waa lumeen si anigu heesaha intaan buuga ku qoray markaan isku wada duuduubo ilaa heesaha lume qaar aan u bixiyey cutub aan u bixiyey aan ku daray adigu waxay noqonayaan shan iyo sagaashan
waa shan iyo sagaashan heesood wahagaag haddaynu gaaro soo qaadanno waxaad tilmaantay in ay jiraan heesa lumay oo ad yagana buugga ku xustay geesta kale haddaynu eegno cabdikariin waxaa jira in la tilmaamo ay dadka qaar marka dhegeysiga laga hadlayo heesihiisa toonka amaba halka uu ka heesaya maxamed marka la eego inaanay dadka qaar aanay la qabsan ama aanay fahmin ereyada uu leeyahay iyo suu heesayo iyo qaabka uu heesayo iyada taasi say u saamaysay suugaantiisa iyo heesihiisa inay dadku aada u dhegeystaana fahmaan
runtii maxamed marka la eego codkiisa ama toonka uu ka heesayo iyo midhaha iyo laxanka iyo kamanka sida isku iyo runtii waa ashqaraar waana wax marka aad fanka ama aad aada u taqaana ama aad heesaha aad aada u dhegeysato aada ku jeclaanayso maxamed ooge wuxuu inta badan ka heesaa cod hoose oo codka baasada la idhaahdaa wuu inta badan ka heesaa mararka qaar baa codkiisa guuxa ama halka uu marayo xadhigga ugu hooseeyo oo kale ayaad moodaa macarin malaha kasii hooseeyo oo kale codkiisu siduu u gaaban yahay oo haddana kor ugu soo soconayo marka heestu markastoo ay tahay cod baasa ah oo culus oo degan waxay samaynaysaa fanaanka way dhigtaa oo codkiibaa ka xidhmaya oo fanaanka codkaa furan ee korkaaba inta badan wanaagsan si maxamed mooge gacantiisa iyo laxankiisa marka isla helo codkiisuna uu degan yahay waxa ay ka macaan yihiin heesa kor u qaadayo uu kaga macaan yahay waa sababta hadraawiyu lahaa maxamed wuxuu leeyahay cod lixdan oo labdan markii uu qeexayay macnaha wuxuu uga jeedaa cod lixdan waa cod xoogan oo labdan macnaha tiifa haddana cod gaaban oo meel hoose ayuu maxamed ka heesi karaa taasaa waxay keentaa markaa in ay dadku fahmi maxamed waxa uu leeyahay taasaa adkaysa markaa in dad badan ay idhaahdaan maxamed moogo codkiisa lama sahma bay qodan se dadka inta badan dhegeysta ee wakti siiya ee xiliyo masalan sababdu yar tahay dhegeysta ee aada dadka u saara ee meelaha uu guuxayo aadka u dhegeystaa maxamed moogan inuu codkiisu qarsoon yahay maaha laakiin waa inuu codkiisu uu raacsan yahay xadhigga kamanka uu ka tumayo iyo codkaa israacsan marka yaabaa qofkii in uu fahmi waayo halkaa miyuu ma kaman baa xadhiggii kamankaa kula hadlay mise codkiisii halkaa maray in la kala fahmi waaya laga yaabaa waa nin aada hibo ugu leh gacanta iyo iyo codka sida laisku raaciyo marka runtii dad badan waxay kaga dergayaan heesahay fahmi waayeen buugga
wagaag dhinacii heesa haddaynu ku noqonno qaarkood iyagana buugga waxaad ku xustay la yidhaahdo aad maad u bixisay tabashooyin aan caddayn oo imika ay ka mid tahay heesta doqon oo jacaylow maxay ahaayeen tabashooyinka aan caddayn eed gaarka u qaadatay se heestaasi haddaynu gaar soo qaadano iyada maxay ka hadlaysa
cutubka la idhaahdo isagana tabashooyin aan caddayn ay heestaa aad inoo soo qaada ay hormuud ka tahay doqon oo jacaylow waxa weeyaan waa bilowgii amaba toddobaataneeyadii labiyo toddobaatankii ilaa saddex toddobaatankii markii lasoo gaadhay maxamed xilligaaba wuxuu sameeyey cagajiib uu xilligaa dowladdii kacaanka ahaay ee waktigaas aanu raalli ku ahay ayaaba ka muuqatay xilligaas waxaa laga yaabaa in aan soomaalidu xiliyadii ay tawradda u riyaaqaysay inay ahayd isaguse xilligaasu cagatiib bilaabay xilligaasaa wuxuu bilaabay heeso aan la fahmi karin oo guuxa oo heesta markuu qaado loo fasirin jiray wuxuu uga jeedaa sidan waxaa kale uga jeedaa waxaa kale uga jeedaa sidan maxamedna dalkii buu joogaa magaaladii muqdishaahi buu joogaa hees badheera ma qaadi karo oo sida heesaha marka duurka tegay uu qaadayay ahaa masalan heestii waleto wajiilaha waxa galay wadkiisa ama heesaha badheerka ah uu halganka ku guudaaminayay sidaas oo kale uma qaadi karo heesa badheera si heese aada moodo jacayl dhinac uga eeg dhinacna siyaasadi aanay ka madnayn duse rasmiya oo ay ku yimaadeen oo jacaylina aanay jirin qaarkood riwaayaday ku jireen laakiin badankoodu waa heeso asxaabtiisii liidaysay marka waxaynu tusaalahaas oo dhan ina ina fahamsiin kara heestan doqon oo jacaylo heesta cali salamaan bidaal ahaa markii uu cali sameeyey uu maxamed qaaday baa heestaa loo fahmi waayey fasiraado kala duduwan baa la saaray sidaas wa loo jeedaa baa layidhi dabeedna cali baa la xidhay cali salamaan bidaal heesta lahaa baa la xidhay dabadeedna waxa lagu yihi heestan maxaad uga jeeda ini haw heestan anigu jacaylkuun baa kaga hadleeyey adigu hawshii aakhirkii cali waa la sii daayey se waa meelaha iyagii xisag badan oo ka horreysay oo uu maxamed qaadayo iyo qaar ka dambeeyeyba tabashooyinka aan caddayn waxyaabaha maxamed mooge aad farta ugu sii bay ahaayeen ninka heesta noocaasa u dhiibana farta kusii godayay sidaas oo kale loogu xidhayay marka marka waxaa loo fahmay heesaha aan badheerkana ahayn waxna diiday marka kabashooyin aan caddayn weya marka waxaa loo fahmay in n hees uu wax kaga tabanayo amaba n ka soo horjeeda nidaamkii ama dowladdii markaasi jirtay
Mhm.
si wanaagsan haddana aan lagu badheerayno heesihii jacayl baa loo eekaysiinayaa Mhm.
nimanka heesta waad aragtaa dee boqoroo jacaylow soo degin cilmiga dilay dhaysoon dambiga gelin in dubu ku siiyey ismaaciiladii kale Mhm.
dumarka ma leysnima raggunbaa lagu diro galay
aad iyo aad marka waa heesa cajaayiba runtii Xaggee ka soo marayso?
Uu ka hadlaya
intan dunida joogiyo ila daynabikay dulgaha weynka ah idudaari casano intan dunida joogiyo ila daynabikay عالدليل dadkii horena mashiidayna
guud ahaana barnaamijkeennii cawayska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kuna si dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo